asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyinka farada badan ee nolosha deriska la kuwaasoo qaabab fara badan u dhaca noloshu sideedaba waxyaala ayna ka maarmin oo fara badan ayaa jira noloshu caqli kama maaranto waa nolosha biniaadanka waxaan ka hadlayno nolosha xoolaha ee maslaxadooda cawska ay cuni lahaayeen iyo biyaha ay cabi lahaayeen garanaysa iyo waraabaha inay ka cararaan keliya ma ah waxaan ka hadlaynaaye waa maslaxada biniaadanka waa maslaxada biniaadanka ee u baahan cilmi ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan tabar ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan dhaqaale ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan caqiide ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan xorriyad ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan wax soo saar ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan jiritaan ku filan waa maslaxada biniaadanka ee u baahan haybad ku filan intaasoo nooc markii aan ka hadalno aan qaybahaasoo dhan soo qaadayno waxa weeye de noloshu lama rabo sidii sac saaka foofay oo kaleento hadday abaaru ku dhacdana meel cidla a fadhiistay oo kaleento inaad sac ahaato wuxuu arkana cuna markuu barwaaqo joogana qooqoo bunaaxiya inaad noqoto looma baahno maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaad qof nool oo bini'aadanah oo mufaker ah aada noqoto horta mufakernimada iyo waxqabadku waa kala laba waa hee waa kala laba qofku inuu xanuunsado inuu fahansan yahay xanuunka haya maxaa horeeya xanuunka in la daweeyo iyo in aad fahanto in xanuunku hayo kee horeeya waxaa horeeya marka hore inuu xanuunku hayo aad fahanto markaad ogaato inuu xanuunku hayo fahamka noocaasa aad qaadato ayaad dhihi kartaa haye xanuunka ee hayo muxuu yahay xanuunka ku haya waa waxay waxa haye markaasaad dhihi kartaa waan isdaweynaya laakiin adoon xanuunkiiba fahmin haddaad dhahdo ama xanuunkiiba aan fahminba ama ogaanin inuu xanuunku hayaba haddaad dhahdo dawaan qaadanaya isma keenis maxaa ku haya haddii lagu dhaho ma jeed dawe isii dee war ma ah waxaas war ma ah dhakhaatiirtuna xitaa taa kaa qori mahayaan waxaan uga jeednaa sheekadeennan maanta ama xubinteennan murtida maantu waxay inoo tilmaamaysaa inan leedahay ama ay leedahay nin baa wuxuu ku arkay nin samaynhaya wax aan caqliga geli karin kolkaasuu ku yidhi orkaale wuu ku soo jeestay markaasuu yidhi ma og tahay waxay indhuhu arkaan bay ilkuhu kuu gooyaan u fiirsaya waxa ay indhuhu arkaan ayay ilkahaagu kuu gooyaan buu ku yidhi lacala laba indhood baa xadhig lagaaga xidhay haye meeshan cad hilibaaha yaalla haye mana aragti cadki dhinacu kaa jiro haye labadii gacmoodna waad ka xidhan tahay haye hilibkaa cun baa lagu yidhi haye maxay ilkahaagu goyn karaan adaanku weydiiye hadde labada gacmoodna waad ka xidhan tahay indhahana maraa lagaaga xidhay cadkaa hilibkaa cunna waa lagu yidhi haye bal adigu wakaas cadkaa hilibkaa gooso laakiin labada gacmood baa kuu furan labada indhoodna kama xidhnida ruux caadi aho nool oo soo jeedaoo muuqda ayaa tahay maxaad samayn kartaa marka cadkaad soo qabsanaysaa aayar baad goosanaysaa maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa haddii eebeed mahayo waa in indhahaaga iyo addimadaada iyo aqligaagu ay wada shaqeeyaan weeye hadday wada shaqayn waayaan oo ilkaha keli u kuu shaqeeyaan oo waxaad ruugto un aad rabto dee marka dambe ciidda cun etoobiyaanka waxay dhihi jiraan afar bila er halkudhiga ay lahaayeen ba sidaa afar bila maxaan uga jeednaa inaynu toosno ayaa loo baahan yahay soomaaliya haddaan toosi weynana dee idinka unbaa og nasiibkiina mahmaada maanta xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimaan wax yar ku qancaynin wax weyn kuma qanceen